بسم الله الرحمن الرحيم قال ائتلاف اللفظ مع المعنى waxaan ku jirnay almuxasinaat almacnawiya almuxasinaat almacnawiya waxaa ka mid ah itilaafu allafdi maca almacnaa lafdiga inuu munaasib u noqdo macnaha alfaadda inay munaasibay u noqoto macnaha iitilaafku waa tanaafurka didkiisa tanaafurka didkiisa yacni shayga mu'talifka ah mukhtalif iyo mutanaafir ka soo horje yani waa waa shay isleh islahaansho iyo isku munaasib noqosho marka alfaadda inay munaasib u noqoto macnihii huwa an takuuna alalfaad alfaaddii waa inay noqoto muwaafiqatan lilmacaani macnayaasha ay xambaarsan tahay inay muwaafiq u tahay almacaani waxay ku dhex jiraan alalfaad waxaa laga fahmayaa alfaadda marka alfaaddii iyo macnihii alfaadda ku sugnaa inay muwaafiq isku noqdaan fatukhtaaru alalfaadu waxaa la dooranayaa alfaad aljazla ee waaweyn waalcibaaraatu waalcibaaraat ashadiida iyo cibaaraad ad adag yani alfaadda ad adag iyo cibaaraadka ad adag waxaa loo isticmaalayaa lilfakhri waalxamaasa alfakhr yani waa faan alxamaasa xamaasada dagaalka iyo guubaabada dagaalka marka ammaanta fakhriga macni waa faan maaha qof macni inuu keyrkiis ammaanayo isagaa faanayo qofka marka isaga haddii uu faanayo oo macnaha uu yahay fakhri ama macnihii uu yahay xamaasa iyo guubaabin dagaal waxaa munaasib u ah alfaad shadiid cibaaraatun shadiida alfaadun fakhma alfaad waa weyn culculus waalkalimaat alraqiiqa kelimaadka jiljilcisanna waalcibaaraat allayina cibaarada layinka oo jilcisanna lilghazal wixii ku saabsan macnihii hazal hazal macnihii waa dumarka oo la ammaano ama qofka uu ka hadlo sifooyinkooda iyo waxyaabaha waa hazal marka saasaa loola jeedaa itilaafu lafdi maca almacna waxaa loola jeedaa mowduuca aa ka hadlaysid iyo alfaadda isticmaalaysid inay munaasib isku noqdaan alfaad laga naxo alfaad waaweyn hadal adag dadka waa dhahaan qofkan wuxuu ku hadlay hadal adaguu igula hadlay ama hadalkiiuu jilciyey hebelaa imaaday labadii qolo markii wada hadlayay waxay ku hadleen hadal ad adag hadalku wuxuu aha hadal ad adag mar waxaa la yidhahdaa hadalkooda hadal hadal jilicsan qofka waxaa leedahay niyo hebelka hadal hadalkaaga ha jilcin markaa tegtidu meesha ka hadlaysid hadalka ha jilcin ama waxaa dhahdaa hadalka jilci waxaa laga marka alfaadu waxay leedahay jileec iyo adeeg shay la dareemi karo wey jileecna waa leedahay adeegna waa me mid walbana jileeca laga dhigi karaa mid walbana adeeg waa laga dhigi karaa laakiin waxay quruxdu ay ku jirtaa isku munaasabeen meeshii laga rabay tahdiid iyo guubaabo dagaal haddii qofkii ula imaado alfaad jilicsan muraadkii ma xasilayo walowba guubaabo dagaal baa ka hadlo dagaalamaba ha idin dhaho laakiin alfaaddiisa maadaama ay jilicsan yihiin muraadkii ma xasilayo haddii qofku uu rabo inuu wax handado alfaadda laakiin uu jilciyo muraadkii uu rabay ma xasilayo haddii uu naxariis rabo iyo soo dhoweyn iyo dadka inuu jilicsado laakiin alfaad ad adag uu isticmaalo muraadkiis ma xasilayo marka waxaa la rabaa in muraadka si u xasilo alfaadda isticmaalaysid iyo macnaha inay islahaadaan meesha adeeg looga baahan yahay alfaad adag oo waaweyn oo culus oo qofka soo jee maarata soo jeedinaysa oo cabsi gelinaysa meesha jilaaca looga baahan yahay alfaad jilicsan oo hayina oo haakada waa arrin macnaa dooqa ku tacalluqa qofka dooqiisa inuu asaga dhadhansado uu dareemo qaala naxwu qowlih idaa maa qadibnaa qadbatan mudariyatan هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم إذا ما غضبنا غضبة هدان عرو نعرو مضرية عرضي مضرق أهد مضر معنوها قبيل آه، قبائل كوة وين عربت كمل وقريش أي كمل تهي مضر قبائل كوة بترسدوا حاكمة قريش قيب كمل وي مضر يغير كده yani qabaa'il badan wey mudaraan lahaa mar wuxuu idhahdaa haddaan caroonno caradii reer mudar hataknaa xijaaba ashams waxaan dilaacinaa qoraxda xijaabkeeda hataknaa waxaan waxaan dilaacinaa qoraxda xijaabkeeda aw qatarat ama waxay maaragtay da'daa qoraxdii waxaa ka da'a daman dhiig dhibco dhiig ahaa ka imaada ama xijaabkeedaa dilaacay idaa maa acarnaa haddaan u caariyeenno oo aan siinno sayidan sayid oo min qabiilatin qabiilo ka mida duraa minbarin mimbar korkiisa haddii aan siinno duraa minbarin mimbar korkiisa oo aan dhahno qabiilo idaa maa acarnaa haddaan u caariyeenno oo aan siinno ya idaa maa acarnaa sayidan min qabiilatin icaarhu haddaan u caariyeenno sayid qabiilo maarata u dhashay oo qabi- qabiilada sayid u ah haddaan u caariyeenno duraa minbari mimbar korkiisa oo aan dhahno khudbay waa loo caariyey yacni dadkaas kaleeto manaabirta inay ka hadlaan asal uma lahan reer mudara manaabirta ka hadla kayrkood mimbarka ma hadlaan inaan anagu u caariyeyna ma ahane oan ogolaanno aan dhahno khudbay sayidkii reer hebelow khudbay aa u ogolaano macnihii inay khudbeeyaan aan u ogolaanno sallaa calayna wasalama min marka sayidkaas muxuu mar- muxuu sameeyaa intuusan khudbada bilaabin horta salligeenu ku bilaabaa waayo nebi calayhi salaatu wasalaam yani min mudar waa mudari marka nebiga haddii lagu salliyo yani mudar wey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa min mudar marka haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam aa ku salliso macnihi mudar aa ku sallisay ma dhaafi kartid oo ku khasban tahay ayb marka alfaaddaas waxay yidhaahdeen waa alfaad waaweyn waxaa ku jira fakr iyo faan carada wax la goynaayo la kala dhifanayo la kala jiidaayo mid maarata wax loo caariyeynayo loo dhiibaayo qof maarata cabsanayo ku sallinayo keyrkiis alfaad macnihi adag wey qaala waqowlih lam yatul laylii walaakin lam anam ونفى عني الكرى طيف ألم لم يطل ليلي هبينكيغو ما ديران ولكن لم أنم لكن مسيحا هبينكيغو هبين دير ما أهين لكن مسيحا ونفى عني الكرى وحا فوقي الكرى يعني النوم هرددي وحا فوقي طيف wax aan ha- riyo ku arkay dayfa waxa riyada ku aragtid inuu kuu imaanayo waxa aa riyada aa ku aragtid asagoo kusoo booqanayo dayf dayfkaasoo alam igu igu soo degay alamma igu soo degay oo isoo booqday lam yatul laylii walaakin lam anam yacni habeenkaygu ma dheera habeenkaygu waa gaabnaa laakiin ma seexan labadaas munaasabada ka dhexaysa qofa wuxuu yidhaha habeenkaygu ma dhe habeenkaygii ma dheerayn bal habeenku waa ila gaabnaa dhaqsuu ku dhammaaday walaakin lam anam laakiin ma seexan maxaa labadaas munaasaba ka dhexeeya hadda habeenka inuu dheeraada la rabay a macnihi habeenka ma dheeraan haddii qofku yidhaahdo waxaa laga yaabaa in loo fahmo inuu si fiican u seexday qof hadduu si fiican u seexdo habeenka ma dheera maruu dhammaadayba ma oga haddii laakiin uusan seexan habeenku waa dheeryahay soo ma wuxuu dareemayaa daal iyo habeenka inuusan dhammaanayn marka labada arrimooduu jamciyey wuxuu yidhahday habeenkaygu ma dheera laakiin ma seexan oo wax lala yaabo waxaa rabay hadduusan habe- habeenka hadduu dheeraaday inuusan seexan oo jiran yahay ama xanuunsan yahay ama cabsanaayo labada arrimood buu anfiyey laakiin wuxuu yidhaahday ma seexan habeenkaygii ma waxaa weye ma dheereen laakiin ma seexan sabab maxaa laakiin waa labadaas arrimood isagoo isagoo soo jeeda maca daalika inuusan habeenka dheeraan riyan wax ku arkuu yidhi marka xoogaa yar aan damca inaan seexdo aaba riyadii dadkii aan jeclaa dadkii aan jeclaay u soo booqanaya arkay ku riyooday markaasa waxaan u maleeyey run waa soo toosay hurdo dambiga ma soo dhicin hurdo dambiga ma soo dhicin marka maxaan ku fakarayay dadkii aan jeclaa dadkii aan jeclaan ku fakaraya hurdada iga qaaday oo igu soo dhacaya marba haddaan damca inaan seexdo waxaa ii imaanaya socodkoodii hurdadii isla markii baa soo baraarugaya mana dhibsanayo mana dhibsanayo alfaad jilicsan weeye الثالث عشر الثاني عشر أسلوب الحكيم من المحسنات المعنوية وحاكمة أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب usluub alxakiim waxaa la yidhaahdaa talaqi lmukhaaطabi mukhaaطabka in lagala hortago oo lagu qaabilo bigayri maa yataraqabu wuxuu suganayay waxaan ahayn wuxuu sugaayey waxaan ahayn qofaa mukhaaab qofaa la hadlaysaa marka wuxuu sugaayey waxaan aan ahayn inaad ku qaabishid aw saa'il ama qof su-aal weydiiye waxaa ku qaabilaysaa bigayri maa yatlubu wuxuu dalbaday waxaan ahayn wuxuu su-aalayay waxaan ahayn qofkan mukhaatabka hadduu saa'il uu yahay jawaab waxaa siinaysaa wuxuu sugayo waxaan ahayn hadduusan saa'il ahayn oo mustamic ah uu ku dhegaysanayana waxaa siinaysaa hadal uusan sugaynin asaga markaasna waxaa iddicoonaysaa oo sheeganaysaa hadalkan adigu aad sheegtay asaga uusan filanayn inuu munaasib yahay su-aasha uu uu ku weydiiyey waxaa uga jawaabtay jawaabtii uu filaya jawaabaan ahayn yacni meeshii uu rabay in laga- laga hadlo maba aadan ka hadlin meel kalea ka hadashay markaasna maxaa sheeganaysaa xikmadda meeshaanay ku jirtaa xikmadda waxay ku jirtaa meeshaan وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب أو السائل بغير ما يطلبه قفا وحيد علي متى الساعة إذا حاله جوابها يا ما أعددت لها su-aashiisi meeshuu rabo meel meelaan ahaynba wey isaga muxuu sugaayey bacda mi-atay sana bacda alfi sana waa jawaabtiisu waa saa qiyaamaha goor muu dhacayaa uu yidhi marka maxa muxuu rabaa in meeshaa lagala hadlo laba boqol oo sano kadib konton sano kadib wax saasaa la rabay halkaasba lama aadin waxaa lihi maya maxaa u diyaarisay marka saa'ilka wuxuu weydiiyey waa waxaan ahayn maxaa saas u yeelaysaa xikmadda meeshaanay ku jirta ayaa leedahay yani waxay ka dhigantay adoo adoo dhahay waxaan waxaa rabti in lagaaga jawaabo waa laga munaasibsan yahay kanaa ka munaasibsan marka waa khilaaftay waa la khilaafay su-aashiisi meeshii u socota meelaan ahayn aa laga imaaday markaska meeqaa joogaysaa anigo inaa wax bartaa muhiima aan leehay inaa fannigaas aan xifdiyo kaasna aan keeno ma dhehaysid waxaa weye waxaan joogayaa laba sano saddex sano macnaa marka maxaa leedahay muhiimadda meeshaas maaha meesha su-aashaada ay ku socoto muhiimadda maaha meesha o dhan waa khilaaftay maxaa kala hadashay wuxuusan maarata ku weydiinba aslan macnihii maxaa ula jeedaa waxaan aan ka jawaabayo aa munaasiba inaa i weydiisay saasay ka dhiganta aduu yidhi oo kale أسلوب الحكيم قال فالأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله نوع هراءها مخاطب كإن كله كله ارتكتيد بغير ما يترقبه وحكو ماذا بحمل الكلام كلام كإن لوحن بارو على خلاف مراد قائله قفك دهي مراد كيس وحن هين كان سائل ما هي أجو كان هو مخاطب sheeko caadiya laakiin sheekadiisii hadalkiisii a waxaa ku xambaaraysaa wixii uu dhahay waxaan ahayn markaasaa dhinacaasa ka wadaysa adiga hadalka maalan laba macnuu yeelan karaa ama qofki wuxuu isticmaalay kelimad laba macno leh labada macno marka macnuhu ujeeda adigu waa fahamsan tahay adigoo macnihii uu u jeeday fahamsan waxaa oo la hadlaysaa sidii inuu u jeeday macnihii kale qof u jeeday oo kale iska dhigaysa maca adigoo fahamsan laakiin kelmadiisaa fiirinaysaa macno baciid ah aa u raadinaysaa macnihii baciidka ahay waxaa ka dhigaysaa inaad ka sheekaysanaysaa waa isdaba maraysaan marka isaga macnu uula jeedaa macnihii uula jeedana waa waadix waa fahamsan tahay adiga laakiin qasdan aa macnihii macnaaan ahayn la aadaysaa waxaa ka dhigaysaa inuu macnahan ka hadlaayo ka qowli lqabachara lilxajaaj waqad tawacadahu biqowlihi laaxmilannaka cala aladham alxajaaja wuxuu u dhaartay ninkan wuu u dhaaranayo u goodinayo marka xajaaj wuxuu yidhaahday laaxmilannaka cala aladham waxaan ku saari doonaa aladham aladhamna macnihiisa qariibka ah ama ama macnihiisa siyaaqan haddii aad fiirisid tahdiidka waxaa loola jeedaa alqeyd waaladhamu alqaydu soo muusan dhihin aladham waxaa loo isticmaalaa xargaha iyo silsiladaha waana macnaha muraadka u ah xajaaj waana tahdiidka midka m macnihi waxaa weeye xargo iyo silsiladaan ku saari doonaa waxaan kugu xambaari doonaa xargo iyo silsilado yani waa ku xiri doonaa ula jeedaa macnahaasna waa macno mafhuuma muxuu ugu jawaabay marka alqabachara alaadaha macno labaaday leedahay oo ah faraska madow faraska madow aladham waa alaswad faraska madow waxaa la dhahaa adham waa la dhihi karaa adham aladham laakiin meeshaan xarga iyo silsiladaa loola jeedaa iyo bir birihii madmadoobaha iyo silsiladka lagu xirxiraya loola jeedaa laakiin maxay noqon kartaa faras ayana noqon kartaa faraska adham basna waa la dhahaa qabachara marka hadalkii xajaaj wuxuu la aaday nin farda farda siinaayo inuu ka dhigay markaasuu wuxuu yidhahday mithlu lamiir yaxmilu cala aladhami walashhab alashhab waa faraska caddaanka waxaa la yaab ma luu yidhi amiirku farda madmadowna dadka waa siiyaa farda cadcadna waa siiyaa faqaala lahu alxajaaj alxajaaj wuxuu yidhahday aradtu alxadiid war biraan oo la jeedaa alxadiid macnaheedu waa maxay waa birti macno labaadna xadiid waa leedahay oo maarata laga fiirin karo oo sifo ah xadiid waa waa midkii maaragtay caqliga badnaa caqligiisa wuxuu yahay caqli caqli daran caqligiisa daran nin nin caqli badan ama aada u firfircoon xadiidna waa la dhihi karaa alxajaaj marka alaadham uu rabaa inuu sii waadixo wuxuu yihi alxadiidan oola jeedaa faqaala lahu laan yakuuna xadiida khayru min an yakuuna baliida faras xadiid oo firfircoonoo nashiid ah aa fiican wuxuu ka fiican yahay faras beliid ah maaragtay iska isaga dhan beliid iska marka haddii xadiid ah ku sifaysay waaba kasii fiican tahay araada alxajaaju biladham aladham wuxuu ula jeeda alqayd oo ah xargii wabilxadiidna wuxuu ula jeeda almacdin almaqsuus yani macdanta xadiidku macaadintu ka mid dhulka laga soo qodo marka birihu oola jeedaa almacaadin waxamalahum alqabachara wuxuu ku xambaaray cala alfaras aladham aladham sifuu ka dhigay lilfaras waana loo isticmaali karaa aladi laysa baliidan aan beliid ahayn bal xadiid oo firfircoon oo nashiid ah uu ku xambaaray marka wuxuu leeyahay inaa macnihii cuquubo iyo waxaas aa sheegto waxaa ka fiican oo ka laa'iqsan inaa ca- maarata wax deeq iyo waxbixin ah ka hadashid saasay ka dhigan tahay dhinac kaletuu la aadaayo wallahu aclam